marka ugu horeysa waxaan jeclahay in aan salaanta islaamka idinku salaamo dhammaantiin waxaan si gaara jeclahay in aan u salaamo wasiirka oo in muddaa isugu keen dambeysay xaqiiqdii wax badanna aan soo wada shaqeynay waa ii farxad in aad miisaanka ama masraxa siyaasadda ee puntland aad ka dhex muuqato waayo waxaad ahayd qof aan hubo in dhalinta puntland ay si weyn usoo caawisay gaar ahaana qaybta warbaahinta oo aan in badan kasoo dirsanaa casho waad mahadsan tahay aragti wanaagsan laakiin markaan dhanka kala eego waxaan jecelahay inaan su-aalo ku weydiiyo hayla yaabin hadday yaro kulkulul yihiin waayo wax badan baynu ishor fadhiisanay oo aan waraysi badan kaa qaaday tii ayaana dib u xasuusanaya casho waxaa xukuumaddaadu ay dalka ka jirtaa muddo badan mar kasta oo musharax puntland isu soo taaga jegada madaxtinimada uu rabo inuu la doorto waxa uu sheegay inuu wax qaban doono maxay xukuumaddaadu qabatay uu majraha u hayo madaxweyne farole maxaase adiga ka shaksi ahaan ama ka wasaarad ahaan aad u qabatay haweenka inta badan kugu taamaysa oo kaa dhex eeganaysa ragga tirada badan ee golaha wasiirada ku jira su-aashaasi waa su-aasheeda kuwaad ta labaad magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waa magaalo istraatiiji ah oo xagga dhaqaalaha puntland wax weyn ka qabata eeraboodkeeda hadday noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd qeybaha kale gaar ahaan halkaas ayaad kasoo jeedaa oo lagaa soo doortaa maxaa keenay in maalin walba gaalkacyo ay ammaankeedu noqdo mid laga sheekeeyo warbaahintu ay ka hadasho dilal qorshaysan ay ka dhacaan oo weliba sidaad xasuusan tahay mid ka mida wasiiradii ugu caansanaa puntland oo halkaa ku maqan yahay weli dagaalo iyo qaraxyo ay ka dhacayaan maxaa wax uga qaban laadihiin taasi waa su-aasheeda labaad maadaama aanu kusoo noqon inaan sukaa dhaafsado tan saddexaad burcadbadeed baad tiro badatay puntland golihiina wasiirada qaar ka mida lagu xantaa inay puntland burcadbadeedeeda ka qayb qaataan maxaa wax uga qaban laadihiin oo aad caalamka uun gacmaha ugu soo taagaysaa ilaan haddii sida caasha adiga oo kaleeto haddaan dib u noqdo markii ay doorashadu ka jirtay puntland waxaad u istaagtay inaad dhexdhexaadiso dhowr iyo toban nin oo ku loolamayay jegada madaxtinimada puntland waxaad soo dhex dhigtay mowqifo hal xaba ah maxaad burcadbadeed wax uga qaban laadiin markaan leeyahay waxaa la jeedaa waa tegi kadhaa ay waa tegi kadhaa hobyo iyo inta u dhow marka waxaan leeyahay wasiir su-aasheeda ugu dambeysa ee aan jeclahayn oo kuweydiye waxay tahay gaalkacyo ayaan kusoo gabagabeynayaa isbitaalka magaalada gaalkacyo wuxuu ka mid yahay isbitaalada ugu waaweyn ee dhaawacyada dabiiba waxa aan hubaa oo aan qormo aan ka qoray ay ku jirtaa internetka maalmihii ugu dambeeyey wuxuu la ciirciirayay dhaawac tiro badan xagga daawadana ma haystaan maxay xukuumaddaada wax uga qaban la-dahay oo farooleh uu sugayaa inuu ka qabto waa mahadsan tahay
maasha allah horta ma jiro waxaan muxuu ahaayey si gaara baan u salaamayaa wuxuu ahaa dhallinyarada iyadii firfircoonayd laakiin waa naga soo tegay waa ka xumahay in marka su-aalaha la weydiiyo hadduu waa naga soo tegay waa naga soo cararay ma jir waxa weeyaan su-aalaha dowladda madaxweyne faroole maxay qabatay horta dowladda madaxweyne faroole waxa waaye waxay jirtaa muddo hadda sanad ka yar wax badan oo runtii caqabado badanna way jireen oo muxuu ahaaye ku saabsanaa dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha runtii waxyaabaha kaabayaasha u noqon karana waxa weeyaan wada jir iyo dadkao dhan oo wada shaqeeya gacmaha layska qabsado marka horta wax waa qabatay waxyaabaha ay qabatayna waa qoran yihiin wax badan bay matalan marka la fiiriyo dhinaca dhaqaalaha ka qabatay marka la fiiriyo korarka miisaaniyadda marka hore inkastoon afeeftay oon iri muxuu ahay anugu wasiirka dumarkaan ahay wax badan bay dhinaca dhaqaalaha ka qabatay inkastoo baahida dimaanka iyo ay kala badan yihiin iyo iyo iyo iyo waxa la heli karo puntland waxa weeyaan adeegeeda waxyaabaha dadka muxuu saldhiga waa waxa weeyaan dadka howlwadeenada hoo ah sida ciidamada sida shaqaalihii muxuu ahay wasaaraadka sida muxuu adeegii ee lagu shaqayn lahaa ilaa iyo intii dowladdu dhalatay waxa weeyaan hal bil oo la waayey ma jirto taasu marka waxay fududeysay inay soo noqoto niyaddii ee shaqaalaha soo noqoto markay shaqaaluhu waxa weeyaan waa cududdii qof kastana wuxuu ka yimid xaas iyo qoys buu ka yimid hadduu malyan qaato malyankaas wuxuu kaafiyaa ilmaha dugsigooda dhuxusha maalinkaas ciyaarka in laga farfarxiyo ugu yaraan marka waxa weeyaan wax badan ayay dhinacaas ka qabatay dhinaca amniga waxaa la isku dayay in in badan maaragtay meelihii wax ka socdaan oo dhan markaas wax laga qabto wasaaradda dumarka oo muxuu ahaaye atirgaar ahaan waxay u qabatay wasaarad wasaarad iska cusub bay ahayd dhibaatooyinka ugu waaweynaa oo muxuu aha marka ugu horreysay lasoo food saaray waxay dumar iyadoon cidna wax u qaban dhinaca siyaasadda aysan dee kuba jirin dhinaca go-aan gaaradda aysan ku jirin dumar muxuu ahaayey cuqaal ah ama nabadoona ma jirto suldaan ma laha marka dee waxaadna suldaan baa gooye iyo cuqaal baa gooye waxyaabihii ugu sii darnaa waxay kamid ahaa maalin ayaa waxaan soo galay xafiis muxuu ahaaye islaam la soo dilay oo dhibaato habeenkii maaragtay odaga ay isdhex mareen ay joogto oo gobol ay timid oo ay leedahay dhibaatadaas ay igu dhacday daqaro badan ku yaalaan jawaabtii la siiyey waxay ahayd may may may waxaad samaysateen wasaarad baad yeelateen ord wasaaradda haweenka aad marka wasaaraddu waxay noqotay in haweenka joogta miyiga tan duuru ee joogta magaalooyinka tan meel kasta joogta meel loo soo tilmaamo oo ay timaado cunugii dab muxuu aha ku gubta isaga oo guban in la keeno wasaaradda subaxi marka la yimaado oo kale la yimaado intaas oo qof qofkii jirankii indhala muxuu ahaaye tii agoon leeyaha tii muxuu aha dhibaataysan marka waxa weye waxyaabihii xataa la qaban lahaa waxaa kasii batay baahida caadiga ahayd marka waxyaabihii aan ku dadaalay waxay ahayd bal intii cunug laga keeni lahaa muxuuha fiqi fuliye waxa weeyaan gobolka sanaag meesha ugu dambeysa cunug in inta laga soo qaaday wasaaradda la hor keeno in at least bal ay hesho xafiis wax ka dhagaysta hadduu wax u qaban karo u qabtaa haddii advocacy u samayn karo u sameeya haddii wasaaradda lasoo xiriiri karo lasoo xiriira marka toddobada gobol ayaana muxuu ahaaye xafiisyadaas fududeeya si aan xafiiska dhexe loo imaanin wixii aanu qareemid uga samayn karno muxuu ahaaye hay-adaha caalamiga inta badan hay-adahan xoog ugala shaqeynaa inay wax u taraan wax badan oo ka maqan baa jira oo ah waxyaabaha looga baahan yahay gabdhaha halkaan farfadhiya iyo iyo kuwa kaleba inay wax ka qabtaan sababtoo ah hooyo muxuu ahaaye ninkeedii dhintay muxuu ahaaye sagaal caruur haysata ama gabar yaroo inta la guursaday shan jeer hadda nin inta guursado uu ku furo ilmo ku fura waxba haysan ilmihii iskuul haysan cidda wax u qaban kartaa waxa weeye oo danqi kartaa waxa weeye gabadha saddex jeer ilmaheedu ay wax cunaan dhar qurqurxoona ay xirtaan ayaa waxay ku fakari lahayd in ay muxuu ah hal mil ilmaheeda inta ka goyso ay tiraahdo hooyadaas dhibaataysan ilmaheeda iskuulka ka bix gaalkacyi waxa waaye waa soomaaliya meesha xarunteeda santarkeeda waaye waa meeshii dagaalada soomaaliya o dhan ay ka bilowdeen waa meel istraatiiji ah oo muxua jidadka muxua ka yimaada waqooyi etoobiya soomaaliya inteeda kale puntland meel kulmisa weeye waa meel ay qaxooti ugu faraha badan ay kusoo qaxeen waa meel haddii rabsho yar ka dhacdo oo qof uu boqol qof dilo uu shan daqiiqa ku qaadanayso inuu galo meel aan muxuu ahaaye laga soo qaban karin ama aan laga gaari karinin ama uu gabaad ku heli karo marka waxa weeyaan gaalkacya way dhib badan tahay laakiin hadda waxaan idiin sheegayaa ful way dhacaa qofkii tiisuu gashan allah u naxariisto intii dhimatay allah u naxariisto qofku wuu dhimanayaa markii tiisuu gasho wuu dhimanayaa meel kasta waa lagu dhintaa maraykan badda waa lagu dhintaa habeenka saxabad baa laisku dilaa marka waxaan idiin sheegayaa hadda waxaa lagu guuleystay xilliga ugu horreysay in muxuu ahay council dadku doortay oo dad wax qaban kara oo karti leh in laga doortay gobolka dadkaasuna ay yihiin dadka keliya hadda lala shaqayn karo maadaama ay niyadu hayaan inay wax badan ka qabtaan ayaga ayaa waxaan ka rajaynaynaa inay caafimaadka wax ka qabtaan iyagoo la kaashanaya dowladda dhexe ayagaan ka rajaynaynaa inay nabadgelyada wax ka qabtaan ayagaan ka rajaynaynaa inay xiriir fiican la yeeshaan diasporada si ay muxuu ahaaye ay wax badan u qabtaan burcadbadeedda waa runtaa annaga waa ka adkaan lahayn laakiin waxa weeye waana la ku koreeyey waxaa la siiyey ransom waxa la yidhaahdo laba milyan baa la siiyey wiil laba milyan haysta hubka puntland haysata mid ka badan buu keligiis gataa mideeda kale waxa u habar wacday oo u yeertay in alle intii badgeli jirta iyo in alle intii muxuu ahaayey rabsho iyo muxua jiriyo dhan ahoo dhan buu isugu habar wacday taasoo ka dhigtay meel usoo jiida marka annaga burcadda waana laku koriyey hadda marka waa dhaaftay meelaan wax ka qaban karno laakiin waxaanan ka baaqsan waxa weeyaan inaan wacyigelino culimmado dhan baan organise garaynaa waxay ugu tagaan meelaha waaweyn oo xarumaha waa sida eyl oo kaleeto garacad oo kaleeto muxuu ahaaye culimmada u tagta way wacdidaa ilaa dhowr boqol oo burcadbadeed ahayd ayaa kasoo noqotay burcadbadeed oo maantay masaajidyada ku jirta ilaa iyo dhowr boqol baa muxuu ahaaye diyaar u ah in rehabilitation hadday helaan waa waxaa ugu sahlan oo wax looga qaban karo haddii loo helo rehabilitation yar hal projecti oo ah in muxuu ahaaye xataa inta noqon karta ee ciidanka badda oo hagaagsan ay ciidan noqdaan inta muxuu ahaaye farsamo loo abuuri karo xirfad loo abuuro marka bahashan waxaa weeyaan farsamooyin kale baa ka jira mooyaane ma aha wax puntland keliya wax ka qaban weyda intii tabartaya waa ka qabanaa